guddiga reerdhisiga goobo iyo saameynga roobabkii deerte iyo fatahaadogii elnino kulan iyo qobsadan yaa waliba markaasi ku qayb galaya maamulka degmada luuq iyo saas oo kale qeybo shargadiisin ee bulshada degmada iyagoona guddiga kulankan iyo kabandhikii walyaawo iyo gobodanga kulanka oo laha kabandhikii dhismo jididkii burburi beesadii iyo aruuriyan muddadii iyo wadan shaqadan iyadoona dowlad goboleedka jubbaland iyo federaalkan iyoon ka baaqeen in kaalintiiyo ku qaadanga walibana saas oo kale umahadnageena isku tashiga iyo sameeyan bulshada konoola degmada looqa guddiga ayaa ku werbi walqabadsho iyo walyaabo dhiman ee lambaahanya in markaasi la dardargeliya konton iyo afar kun iyo toddobaatan iyo shan dollar ayaa laga soo aruuriyey soddon iyo saddeedda maalmood gudahoodii oo laga soo aruuriyey dadkii hore oo hadda aan iin soo sheegay ganacsatadii hay-adihii shaqaalihii u shaqaynay internationalka iyo local enijyada u shaqayn jireen gaadiidkoodii iyo dadkii hay-adaha lahaa owner of hay-adaha dadkii lahaa bulshada oo ma garatay bulshada kala duwan baxday lacagtaa marka aan fiirino dadka laga soo aruuriyey labaatan iyo saddex kun hal boqol iyo toban iyo toddoba dollar waxaa laga helay hay-adaha staafka u shaqeeya laga helay saddeed kun sagaal boqol soddon iyo laban waxaa laga helay ganacsatada reer luuqa laga helay afar kun saddeed boqol sagaashan iyo shan waxaa laga helay maamulada magaalada xaafadaha waxaa mudnaan mudan beled xaawa dadka beled xaawa waxay dhaheen dhibka in ku dhacay waa dhibaatadeedni xanuunkiina waa in la dareemaynaa sidaa darteedii waxaa in kugu deeqnay maadaama inlima lahay dhibaatadan in la qaybsanayno sagaal kun iyo lix boqolee noo soo dareen
dadka dhammaan gacantay gacanay ka geysteen ugu horreeya maamulka degmada culammada dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer luuq ani mahad gaara u celinayaa sida ay ugu istaageen dhibaatadii ku dhacday waxaan ka baranay sidai uu guddoomiye xuseen noo sheegay waxaan ka baranay cashar ah dadka hadday wax ku dhacaan in ayay wax qabsan karaan wixii nagu dhacay wixii aan soo qabannay wixii aan dhaqaale helnay sidai aan u qarash garaynay waxa hadda noo yaalla oo dhaqaale ah iyo wixii howl noo yaalla macnaha muhiimadda intaas waaye dadka dhaqaalaha uu ka imaaday ama ama hay-ada ha ka imaadeena ama gaadidii yar ha ka imaado ama ganacsata ha ka imaado bulshadaan le waaye
annaga reer luuqaan ilaahay baa mahad iskale waxaa aragtay oo quruxu badneedoo maanta guddigay noo soo bandhigeen baan qabsannay dowladda jubbaland iyo dowladdii federaalka iyo jaaliyaddii reer luuq ee luuq u dhalatay waxay noo sheegeen jaaliyadda maalin walba sida hadda ugaaska sheegayey in lacaga la aruuriyo maalin kasta milyamaad ahaynaa kan la leeyahay waxaan rabnaa marka oon baaq dheer u diraynaa annagoo ah reer luuq bulshada reer luuq afkeeda ku hadlayno iyo guddiga afkiisaba in dowladdii jubbaland federaal iyo jaaliyadbo aan soo fiirinayn haddaanaa reer luuq waa idinkaga fadhinaa wixii aad maaragtay aan aan idinku lahayn oo xaqa idinkugu lahayn degdeg islaan magaalaad ma ahaan kartaa war ma ahaan karnaa cawada hadduu dad dab kaca intaasoo goor uu dab kacay booyada xunxunoo meel yaalla biyo ku shubi waa inaa dabdabis waa inaa isku tashi samayna waa inaa isku tashi samayna akhyaarta magaalada annaga arrinkan waxaan ka fahanay isku tashi inaan samayn karna ciddina caawinaysa waa u baahan nahay ama hay-adaha samafalka ha noqdeena ama dowladaha ha noqdeena ama jaalidada ha noqdeena weli hadda cid ay wax laga soo gaareen ma laha cid gacanna siiso wax naga soo gaareen maal lakiin waa u baahan nahay oo cid na kalaabi karto wax na tarays waa u baahan nahay laakiin akhaarey waxaa weeye jeefkaadii gacantaada la isbaraa jeefkaadii gacantaada la isbaraa ku tiirsanaan waa ogtihiin soomaaliya waxba waa ka soo saari weyde ku tiirsanaanta aan ka baxno jeefka innagii gacantanada aan isbarno weli waliba dhiman ah jidada kale oo burbursan taas oo muhiiman eh in isdareerowga baaburta iyo dadka ee degmada luuqa iyadoona jiraan in la dhisi garoonka diyaarado ee degmada looqa